barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowd iyo barhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay lix iyo tobanka bisha oktoobar sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jarwa
qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta ku saabsan ereyada farsamo ee naxwaha af soomaaliga macnaynta marka la yimaada very important marka macnaha eriga laga eego macnaynta marka hadalkii maxaa loo baranaya marka laleeyahay dee ereyada imka la isticmaalaya markay biologiga galaan markay galaan geneticska galaan embryologiga markay galaan ereyada farsamo kuwaasaan sheegaynaa sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
jo biden oo ah musharaxa jagada madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ayaa dhaliilay waxaa ugu yeedhay sida aan fiicnayn ee madaxweyne donald trump uga falceliyey xanuunka faafa ee coronavirus halka trumpna dhinaciisa iska difaacay sida uu ugu waajahayay xaaladan xanuunkan oo ay maraykanka ugu dhinteen in ka badan laba boqol iyo toddobiyo toban kun oo qof waxaanay labada dhinaca iska soo horjeedaa ay ka qayb qaadanayeen laba kulan dadweyne oo si goonigooni ay u qabteen laba telefishin markii doodii khamiista qorshaysneed la joojiyey kadib markii uu donald trump uu ku dhacay xanuunka covid ee oo keena coronavirus biden oo codbixiyayaasha ku sugan filadelfiya kala hadlayay kulanka uu qabtay telefishinka a b c ayaa madaxweynaha ka soo baxay xisbiga jamhuuriga ku canaantay inuu qariyay halista fayraska oo haleelay amaba ku dhacay ku dhowaada siddeed milyan oo qof trump ayaa dhinaciisa iska difaacay sida uga falceliyey xanuunka islamarkaana uu shakhsiyan u waajahay iyo sida oo kale kulan uu ku qabtay beerta ubax ee aqalka cad oo ay dhowr qof xidhnaayeen aftabool ama maas islamarkaana ay ku dhaqmayeen hannaanka kala fogaanshiyaha arrintaasoo keentay in dad ka qayb galay kulankaasi uu xanuunku ku dhacay waxaana trump isagoo ka hadlayay telefishinka n b c islamarkaana ay hor joogaan codbixiyaasha miyaami uu sheegay inuu madaxweyne yahay oo ay tahay inuu dadka arko islamarkaana aanu aqalka geli karin
maraykanka ayaa sheegaya inuu kula heshiiyey daalibaan in sida hadalka loo dhigay ay dib u dejiyaan ficilada iyagoo si adag ugu hogaansamaya qodobada heshiis ay wada gaareen labada dhinac ee ishaya horaantii sanadkan si loo soo gunaanado dagaalka dalka afghanistan dhammaan dhinacyada waa in ay ka soo baxaan waajibaadkooda ayuu bartiisa twitter-ka ku yiri maalintii khamiista zalmaya khaliil zaad oo ah ergeyga gaarka ah ee maraykanka ee dalka ay dagaalada la degeen ee afghanistan khaliil zaad ayaa sheegay in isfahamka uu ka dhashay shirar dhowr ah oo isaga iyo genaraal scott miller oo ah taliyaha ciidamada maraykanka ee afghanistan ay kula qaateen hogaamiyaasha afghanistan dalka qatar waxaan ku heshiinay in aan dib u dejinno ficilada innagoo si adag ugu hogaansan fulinta dhammaan qodobada heshiiska maraykanka iyo daalibaan iyo dhammaan ballanqaadyadii la sameeyey ayuu yidhi khaliil zaad wakiilka ma uusan bixinin faahfaahin ku saabsan tallaabooyinka ay qaadi karaan maraykanka amaba daalibaan si loo yareeyo xeerka rabshadaha ee dalka afghanistan laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan waxaanaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada waxaa haatan aad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a ee boorama xaashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimcaah aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkanna wuxuu idinkaga imanayaa magaalada bowrama ee gobolka awdal barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah abwaan daahir maxamuud xadi oo ka dhiga suugaanta iyo afka soomaaliga jaamacadda camuud barnaamijkeennan toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonnaa micnaynta ereyada farsamo ee casriga ah dhanka afka soomaaliga iyo naxwihiisa ku soo dhowow brofeer daahir maxamuud xadi waad mahadsantay haashim
markaynu micnaynta ereyada farsamo ka hadlayno ee dhinaca naxwaha afka soomaaliga say noqonaysaa yacni waanagii ka hadlaynay qaybaha naxwaha casrigaa barigii hore waxaa laga hadli jiray siddeedda haamood siddeedda qaybooda afka qodobada haddii magacuyaalka magaca sifada falkaabka falka waxaabaa laga sheekayn jiray iyo marka ereyga layaabka exclamatariga sideedda haamood imikana waxaa laga sheekeeyaa n mar hore aynu sheegnay eryeynta codaynta weedhaynta macnaynta marka hadal waxa marka weedhayn macnaynta laysku daro iyo ereyeynta naga sheegayna inaa saddex xaraf uu ereygu ka koobmi karo saddex xaraf shibane shaqal shibane farwa shibane shaqal shibane gar war marka macnaynta marka la yimaada very important marka macnaha ereyga laga eego macnaynta marka hadalkii maxaa loo baranaya marka la leeyahay dee ereyada imika la isticmaalaya markay biologiga galaan markay galaan geneticska galaan embryologiga markay galaan caafimaadka markay galaan sanka cunaha ereyada cilmiga dhaqaalaha markay galaan ereyada farsamo kuwaasaan sheegaynaa marka iyo ereyada kale tilmaanta marka la sheegayo waxaa jira imika ereyo griega laga keeno af ingiriiskuna soo amahanayo soomaaliguna soo amahanayo marka ay tahay ereyo farsamo ay noqonayso muhiima maalinta hore wanigii suugaan lahaa ereyga suugaan waa farsamo akademiyadii soomaaliya ayaa ku bicnaysay inay literature la micno tahay ereyga literature af ingiriisiga oo tixiyo trab boyman barows marka marka la yidhahdo tan kale imika aan sheegayaan ereyada farsamo waxaa ka mid a farsamadani griega laga soo amhadee qowlalaynta iyo dabagelisiinta yani erey kasta markuu sarifmaya sida lacagta ama xagga horu iska bedelaa ama xagga dambe fal oo dhani markuu sarifmayo tegay noqonaya agga dambe iska bedelaya sida carabiga iyo ingiriisigoo kaleba laakiin ereyguna marka hore xagga hore markuu iska bedelay maxaa tusaale ka mid a isdil haddii la odha isdil isla hel iscun ya isbadbaadi ya isla hadal isla tali marka waxaa o dhani waxa ugu horeeya is maxay tahay waa naftaadii qurub hobgaleba dil ku biiray oo ah naftaadii your self halkii laga horeeyay waa qurub magacuyaal oo naftaada ku noqonaya oo fala horgalay isdil iscun isla hel waa qurubkaasi qurub magacuyaal iyo fal baa laysku dhiftay maalan ninka marka la yidhahdana magac iyo waxaa laysku dhirtay qodobkii oo qawlal qawlalka dabagelisayn buu ku raacaa ayuu qodobka ku raacaa eryada ninka gabarta saca lo'da qodobo farta dabagelisayn xeerka dabagelisaynta ayuu ku galayaa xeerka horgelinta qawlalaynta iyodabagelisaolka haddii la geliy isdilka isla dil isla cun kuwaasoo kale ayay ku samaysmayeen ereyadii marka maxaa eryada qaar kale oo walaahow iyo walbahaar iyo waan tannaadaya iyo waxaas eryadaasoo kalena erya badanoo iminka maanta aan la isticmaalin ayaa maxaa loo baahan yahay qaamuuska lagu hagaajiyo waxaa jira sida adiguba tilmaantay ereyo lumaya sababtuna ay tahay isticmaal la'aanta eryadaa lumaya ee aan la isticmaalayn meeshoodii maxaa buuxinaya eryada buuxinaya maxay marka la yidhaha way asooshay wuu abaahiyey yaa wuu mahadiyey uu galaangalay gantoobay eryadaa iminka lumaya oo dhani waxa weeyaan waa kuwa buugta qaamuuska lagu qoro isticmaalkooda waayo eryo cusuboo caruurtu mar kastaba sida noloshu jange ay u samayso ee magaaladii ay u bedelanto ee dadkii uu bedelmayo ayuu afkuna u bedelmaya afku wuuna dhintaa wuuna bataa wuuna isbedelayaa marka waxyaabahan qaamuuska buug cusub buugtaa imika ismaaciil mergele bergi dhoweyd shan boqol oo ereyin dictionary qaadaya oo la samaynayay oo gobollada dhulkao dhan deerida laga isticmaalo qaar baa knfd laga isticmaalaya qaar baa laga isticmaalaya etoobiya shanta soomaaliyeed baa laga keenaya marka afku sida luqat alcarabiya dad oo dhan baa family buu samaynaya familygaasaa aqoonyahan kula shaqaynayaan wuxuu u baahan yahay ereyadaas akademiyad iyo aqoonyahan iyo dad research ku sameeya iyo dhul lagu xafido maadaama afkeennu uu yahay in yar jiray dhowr toban leh uu jiray afar toban leh shan toban leh waxaa loo baahan yahay oo toddobaatanyada soo baxay in ay jaamacadaha iskuullada waxbarashada akademiyooyin iyo dowladduba ay gacan siiyaan oo la qoro marka ereyada aan sheegayo imika le far haddaad tidhaahdo fartan gacantayday noqonaysaa laakiin iyo fartii la qorayay labaduba waa magacun laakiin farna haddana waxay noqonaysaa amar siyo arrintan farde bal baa loodhanaya balkii hadhuurkay noqonaysaa ballan baan leenahay way tahay waa isku dhigmo isku dheheed kala macne gar ayay noqonaysaa garkan waxay noqonaysaa garkii ay gabadhu xidhanaysay garkii kugu yaalay ayay noqonaysaa haddii ilaahay kuu roon yahay god ayaad leedahay uu ka dhigo waa la goday diyaaf carabiga higaada ahayd bay noqonaysaa iyo godkii la gelayay marka waxaad eegaysaa haddana faraxsan wanaagsan tayasan ereyada iminka aad ka dhawaajinayso ee wada tilmaamaha ah xagga dambena ka qaataa qurub dabagelis marka dhehista iyo dhigaalka way kala duwan yihiin see loo kala duwaya marka waa in la macneeyaa macnaynta ereyada isfaham darrada samaynaya si wada qormaya sida afafka kaleba loo kala ee kufuushka ardayga ku dhaliya oo marka weedha lagu garanaya waa in la macneeyaa waxaasaa loogu baahan yahay dad badan baa iminka dhawaaqyada oo ka shaqeeya dhawaaqyada sida af soomaaligu iyo af ingiriisiga iyo jarmalku isku galaan iyo finishku iyo afdanishku se isku galaan marka waxa weeye waxay mashruuc ahaan buu noqonayaa ay dadka aqoonyahanku intay mashruuc ka qoraan qofku hadduuna naxwaha hooyo garanayn ma garan karo afka maraykanka ma garan karo afka faransiiska ma danishka finishka ma garan karo marka waxyaabihii ilaah u naxariistay saaxiibka gaarioo kale wadammadan norway iyo denmark iyo uu kala shaqaynayay in caruurta af soomaaligooda naxwaha la baro si luqadda labaad ay naxwooda u bartaan marka waxaanu u baahannahay in aqoonyahanku sida rag badan oo cilmiyo kale waaxyo kale oo cilmiga u leh tanna ay si cilmiya risaaj ugu sameeyaan ayna markaa helaanna akademiyo markay u kacaan dadka mutacalimiintii risaajna lagu sameeyo ayaa la imanayaa iminka dictionarygo kale markaad dhigtid saddexunbuu mar waa la soo koobaa ya ereyadii maxay u qabsanayaan isku micne samenesde iyo kala micne oppositeness iyo iyo iyo ku wada jira inclusiveness oo maacunta markaad tidhaa waxaa ku jira koobkii waxaa ku jira daasadii waxaa ku jira qaadadii waxaa ku jira falaastii maacuun oo waxa lagu wada jiro kooxda marka la kooxda ciyaartooygii kaabihii kii halkaas ereyada lagu wada dhanyahay iyo ereyada isku micnuuna marka suugaani maxay tahay suugaani micnaheedu waa wixii hadala ee qoran ee noqonaysa qaybta gabayga iyo qaybta gabayga aan ahayn oo markaa soomaalidu waa kuwan tixiyo tiraan maxay leeyihin weligoodba gari waxay erey jireen si ereyada loo xasuusto beriga soomaaligu aanu qorayn gariyo gardarro qaafiyad bay ka xarafraac bay ku sameeyaan marka dee wax aynkaa rag
abwaan daahir maxamuud xaadi sida adiguba tilmaantay waxaad ka dhawaajisay in isbeddelka nolosha ay la socoto in luqaddii iyo afkii lagu hadlayna uu isbeddel keeno horo marana nolosheenna hore waxay ahayd xoolo raacato beeraley kalluumaysato nolol kala duwan bay ahayd hadda maadaama adduunkii lala jaan qaaday adduunkiina uu noqday edeg keliya oo carre edeg technologigiina uu sii horumarinayo luqaddii soomaaligii siday ula jaan qaadi kartaa ilbaxnimadan casriga iyo wakhtiga lagu jiro iyo teknolojiyadan kolba soo baxaysa eeg iminka luqadahoo dhan xeer bay leeyihiin xeerka kala amaahashada waxaa la idhaha baron theory soomaaligu saacadda wuu soo amaaday qalinka wuu soo amaaday waraaqda wuu soo amaaday falaasta wuu soo amaaday emailka wuu soo amaaday belegdirka dee belegdir waa laysku dee laakiin belegdir cidnama tira emailka dee barnaamij brogram marka horta xeerka oo luqadda ingiriisku the weir lof iyo 50% kelmadaha af ingiriisigu wuxuu ka soo amaaday faransiis iyo laatiin kuwa cilmigana marka kala amaahashada xagga ilbaxadda ayuu ka amaahanaya sida jiniiska u amaahda dee nuclear scienska laakiinse waxa uun loo baahan yahay inaa la sameeyo halkan awdal oo kale jaamacadu kuliyadda luuqadaha inay samayso ayaa xalkii noqonaya oo sida isdhexgelinta sida luuqaduhu isku dhexgalaan iyo xeerka ay leeyihiin kushitigu kushtilaaweyshuuka marka dadku ay luqadkii ilaa iyo hadduu waxbarashadu hadday joogto shiinaha ka doonta marka imika siday wax isugu yihiin afka oromada iyo af soomaaligu siday wax isugu yihiin afkani canfarta iyo soomaaligu kuliyadaha luqadaha ka shaqayn lahaa kuliyadda luqadaha ayaa loo baa waa cilmi dee marka maskaxday ballaadhiyaan marka saddex luqad yaqaan markaad noqoto laba luqad yaqaan markaad noqoto oo laba arrimood marka mar haddayna imimika inkastoo jirto imika fursadna way leedahay inaad meelahan ka soo urursatid oo oramadii boorma waad ka helaysaa hargeysa waad ka helaysaa xamarna waad ka helaysaa oo halkan agtaadaad ka dhegaysanaysaa iskuul ahaanna waad u dhiganaysaa marka faransiiskii jabuuti ka soo baxan waad ka helaysaa xaafadii agtaada waad kusoo dhegeysan waana dhiganaysaa marka carabigii maadaama diinteenna waa luqadda labaad ay tahay war carabigiina aynu watan carabinayn noo timid si fiican uga dhegaysanno kuliyadda luqadaha iyo aktamiyad baa aad xal u ah laakiin waxaa jirta af soomaaliga saxaafadda af soomaaliga ganacsiga af soomaaliga sayniska af soomaaliga fisigiska yacni rag caynkaa u dhigaa loo baahan yahay intaasoo af soomaali sidee loo samayn karaa oo waxaa la yidhaha e s b baa la af ingiriisiga specific purpose luqadiio ejiga english english for journalism luqadii saxaafadii af soomaaliga luqadii soxaali ingiriiska halkii laga luqadii saxaafadii af soomaaliga luqadii ganacsiga luqadii wadaada culimada iyo diinta wadig arkay dee iminka sheekh mustafa iyo af soomaaliga siday diinta ugu adeegsadeen iyo sheekh dirir ragaalaha raalikuna oo af soomaaligii bay si cilmiga diintii iyo iyo axkaamtii aan u baahnayn iyo fiqa iyo sheekh cabdillahi dad arkatee marka waxaa loo baahan yahay in horta nimanka u kacay waa gabayaaga weriyaha iyo ragga aqoon-yahanka akademiyadna waynu baahannahay iyo kuliyadda kuliyadda ama macadka luqadaha marka waxaan oran lahaa waxaan ku soo gebagabayn lahaa inaan u ducayno dadka
intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadannay micnaynta micnaynta ereyada farsamo waxaa marti inoogu ahaa waan daahir maxamuud xadi waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyay magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo oo dhegaystayaal
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duurnimo kadib markii ay toddobaadkii hore iyo toddobaadkanba ay xulalka kubadda cagta ku mashquulsanaayeen ciyaaro isugu jiray kuwo saaxiibtinimo iyo tartano caalami ah ayay horyaalada kubadda cagta yurub qaarkood soo laaban doonaan maanta kuwo kalena ay biri dib u bilaaban doonaan ciyaaraha galabta dhici doona waxaa ka mid ah horyaalka faransiiska oo laba kulan la ciyaari doono kooxda dion ayaa martigelin doonta naadiga khen baris san germanna waxay booqan doontaa kooxda nimes horyaalka faransiiska labadaas kulan ayaa jimcaha maanta ah dhici doona laakiin dhinaca kale horeynta haddii aan fiirino kooxda kayn ayaa afar iyo toban dhibcood ku hogaaminaysa waxaana dhibcahaasi la wadaagta liil oo iyaduna leh afar iyo toban dhibic kaalinta labaad waxaa ku jirta kooxda lens halka baris san german ay degan tahay booska afraad sabtida birita ahna horyaalka seeriacada talyaaniga iyo kan premier league ingiriiska iyo weliba horyaalada spain iyo jarmalka ayaa dib usoo laaban doona kadib muddo toddobaad ah oo ay hakad ku jireen seeriacada talyaaniga haddii aan ku hormarno waxaa ciyaari doona kooxaha napoli iyo atlanta atlanta iyada ayaa hogaaminaysa horyaalka zeriaada kooxda milan oo iyana hogaanka la haysa ayaa ciyaar adagay la ciyaari doonta kooxda isku magaalada yihiin ee inter lazio ayaa sidoo kale ciyaari doonta samdoria kooxda yuventus oo horyaalnimada difaacanaysana waxa ay qaabili doontaa naadiga caratone dhinaca kale horeynta haddii aan fiirino horyaalka saddex kulan oo keliya ayaa la ciyaaray waxaana min saddexdaasi kulan ee la ciyaarayba wada badiyey milan iyo atlanta oo leh sagaal dhibcood sasowolo iyo yuventus iyo inter ayaa ku wada jira kaalinta labaad iyaga oo wada leh min toddoba dhibcood waa tahay natiijooyinka kasoo baxay ciyaarahaasi adag sida inter iyo milan napoli iyo atlanta waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena xiga hadduu rabbi raalli ka noqdo dhinaca ingiriiska haddii aan u tallaabno everton iyo liverpool oo isku magaalo ah waxaana ciyaartan ay ka dhici doontaa kulanka kooxda everton ciyaaraha kale ee isha lagu hayo sabtida birito ah horyaalka premier league ingiriiska waxaa kamid ah tan dhex mari doonta habeen dambe kooxaha manchester city iyo arsenal ciyaartan oo ka dhici doonta garoonka kooxda manchester city newcastle ayaa la dheeli doonta manchester united habeen dambe chelsena waxa ay martigelin doontaa habeen dambe fiidkii kooxda southampton dhinaca kale horeynta everton ayaa afartii kulan ee ay ciyaartay furitaanka horyaalka wadabadisay oo leh laba iyo toban dhibcood waa tahay dhinaca sbain ciyaaro xiise leh ayaa lagu wadaa inay sabtida dhacaan qaranada iyo ishbilia ayaana lagu bilaabi doonaa sabtida waxaana ciyaartaasi dhici doontaa beri galab ciyaaraha kale kooxaha waaweyn real madrid naadiga dhowaan kusoo biirtay heerka koowaad ee seris ayay la ciyaari doontaa ketefana waxay martigeli doontaa barcelona atletic madrid ayaa la ciyaari doonta habeen dambe fiidkii kooxda celta vigo bundesligaha jarmalka haddii aan fiirino ciyaaraha waaweyn ama kooxaha waaweyn ciyaaraha ay ciyaari doonaan bayer munik oo horyaalnimada difaacanaysa kooxda armenia ayay la ballansan tahay naadiga hoffenheimna brushio dortmond ayay garka gelin doontaa herse berlin ayaa la ciyaari doonta stuttgart werde bremen iyo freeburg ayaa is arkaya kooxda munshin galadbakna waxay la ciyaari doontaa wolfsburg dhegeystayaal natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi kubadda cagta ee horyaalada qaaradda yurub waxaad ku maqli doontaan hadduu rabbi raalli ka noqdo idaacadaheena xiga xubintii ciyaarahana waa naga intaa
haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta hirasho iyo fanaanka cabdidiini guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa halkan si wada jireeda kala socodsiinayeen cashe ibraahin aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo tan idaacaddan idaacad lamid ay isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
halqabsiyo ujeedale helaanantaya